nuurow kiiskan labada wiil ee labayo toban jirada ah in lagu helay dil bulshada britain guud ahaan waxa uu ku abuuray argagax waxa argagax kale ahaa in ay laba wiil oo labayo toban jiro ahi ay wiil dhalinyaro ah oo isaguna sagaal iyo toban jir ahaa oo aan marka si loo eego wax badanba ka weyneyn ay dilaan wiil waxaa kale oo iyaduna nuura wax argagaxa bulshada britain ku abuuray in markii horeba ay labada wiil dilaan wiilka yar ee sagaal iyo toban jirka ah waxa ay isticmaaleen bahashan la yidhaahdo maqarka seeftana ka yar oo ay dad badan in ay u isticmaalaan marka ay beeraha falanayaan wiilkan oo meel xadiiqad ah maraya ayaa nurow ay markii hore ay ay weerareen magaciisa la yidhahdo shon c sahay oo sagaal iyo toban jir ah isagu markaasi aan midina sidan isagiyo saaxiibkiina ay marayeen meeshaas xadiiqada ah magaalada wolverhampton oo ku taalo koonfurta dalkan britain kiiskani markaa waxa uu dhacay saddex iyo tobankii bishii novembar ee sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatanka laakiin usbuucan ayaa labada wiil ee labiyo toban jirka ah lagu helay dembiga ah dil waxa ay noqonayaan labadii caruur ahaa ee ugu da'da yaraa marka laga reebo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii oo ay laba caruur ah oo iyaguna koob iyo toban jiro ah lagu helay dembi dil inay u geysteen ilmo yar oo ah labiyo toban jir
cabdi xaafid marka kiiska waxaad sheegtay inuu ahaa sanadkii hore bishii november laakiin su-aasha isweydiinta le ayaa ah maxaa caruurtaasi laba iyo toban jirada ah ku kalifay in ay dil geystaan
nuurow waxyaabaha laga yaaban yahay maaha oo keliya inay dil geystaan xataa waxa weeyaan midida ay isticmaaleen inta ay leeg tahay iyo sida aanay ay u sheegeen weliba mid ka mida uu caddeeyey in aanu dan iyo muraatoona ka lahayn baaritaankii ay booliisku sameeyeenna waxa ay heleen sawiro ay wiilashaasi iyaga oo seefasita ay isku sawireen dabcan da'da labada caruurta ah ee dilka geysatay oo labiyo toban jiraa awgeed kiiskan warbaahinta iyo iyo bulshadaba waa laga qariyey si hoosena kiisku waa u dhacay lamana xaqiijin sababta iyo waxa u geeyey laakiin waxa ay taasi muujinaysaa werwer weyn oo ay bulshada ingiriiska iyo iyo guud ahaanba dadka waddanka degan oo dabcan dadka soomaaliduna ay ku jiraan ay dhacaan marar badan in ay dhallinyaru ay isku disho midi laakiin caadiyin dhallinyaradaasi in dhowr iyo toban jiro afar iyo toban jiro iyo wixii ka weyna ay ahaayeen markii labaadna ay taariikhda ingiriiska ka dhacday in laba caruura oo labiyo toban jiro ah lagu xukumo oo ay ku caddaato in ay geysteen dil sidaan sheegayna waxaa ka horreeyey labadaas carruur ahaa ee koob iyo toban jirka ah ee dilay ilmaha yar ee labada jirka ahaa sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii marka inay heerkaa gaadho inay caruuri qaadato midiyaha waaweyn ee midida caadigaana ka weyn seeftana ka yar ee dadka qaar ay beeraha ku fashaan inay suuqa la marayaan in ay basaskii la raacayaan weeye nurow arrinta argagaxa iyo naxdinta waalidiin badan ku keentay haddii aan ku raaciyo waalidka wiilkan dhallinyarada ah ee la dilay ee shon sisahay oo ka yimi jasiiradaha karebiyanka ayaa waxa ay sheegeen in ay aad uga qalbi jaban yihiin in aanay waalidiintu ogeyn caruurtooda ay da-doodu ay intaasi tahay de yacnihii waxa ay wadaan iyo waxa ay samayn karaan iyo inay midiya haystaan waayo ugu dambeyntii marka sida loo xukumayo qaanuunka ingiriiska carruurta da-daasi la-eg ee dil ka geystay ma la isku soo qaaday oo sharciyaqaanada iyo warbaahintaba ma ka hadleen hahey waxaa nuurow la xukumaya hor toddobayaqada bishan ayaa la xukumayaa laakiin looyarka u dacwoonaya carruurtan waxa uu mar kastaba looyaradu weliba aan idhahda ay ku dadaalayaan inaan magacyadooda la shaacin marka inta bishaa ka hadhay haddii lagu guulaysto in magacyadooda la shaaciyo dee kiiska wax badan ayaa kasoo bixi doona haddii lagu guulaysan waayo in magacyadooda la shaaciyana waxa unbay noqonaysaa in maxkamad qarsoodiya la saaro kadibna uu xaakimku xukumo xataa maxkamadii dembiga ku heshay cidima ay tegin warbaahintu ma ay tegin waxa keliya ee carruurta la weydiiyeyna markii maxkamadda la geeyey waxay ahayd markii hore inay xaqiijiyaan magacyadooda kadibna markii dambe kiiska saas lagu qaaday marka haddii aanay maxkamaddu ku guulaysan oo aanay looyaradu ku guulaysan in la sheego oo la shaaciyo magacyadooda waa la ogaan doonaa haddii kalena si qarsoodiya wuxunbaa soo bixi doontaa xariga lagu xukumi doonaa inta uu noqonayo nurow